madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada baarlamaanka puntland maxamed baari shire ayaa dhagax dhigay wadada calmiskaad oo isku xiri doonta magaalooyinka boosaaso iyo sidoo kale dhaadaar ee gobolka bari munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay golayaasha puntland isimada dhaqanka maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso taliska booliiska gobolka bari madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo dhagaxdhigga kadib ka hadlay munaasabadda dhagaxdhigga ayaa muujiyey muhiimadda wadadan ay u leedahay isku socodka gobolka bari isagoona xusay in ay markaa ku timid baahi ka jirta deegaanka dhadaar waana waddo markaasi kor u qaadi doonta kobaca dhaqaalaha waxa uu sheegay sidoo kale inay qayb ka qaadan doonto horumarinta amniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka golayaasha dowladda isimada dhaqanka ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale ee halka jooga dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta waa maalin taariikhi ah waana maalin muhim u ah degaanada waddadan tani ay gaari doonto boosaaso ilaa dhaadaar waddadan waa waddo muhiimad weyn u leh guud ahaan puntland waxay leedahay ahmiyad amni waxay leedahay ahmiyad dhaqaale waxay leedahay ahmiyad bulsho waxaan kaloo rajaynaynaa degaannadaas oo degaanno runtii aad u wanaagsan oo khayraad badan leh oo bilic wanaagsan sababaha loo tegi waayana wadala'aantaas inay xal u hesho bulshada ku sabartay ee degaannadaas deganaa oo runtii ay ugu muhiimsan yihiin bulshada xijiga iyo dadka kale ee noloshoodu ay ku dhisan tahay iyagana caqabad badan baa waxaa ka haysatay xagga isu socodka waxaan rajaynayaa waddadaas ahmiyadda ay leedahay in shacab iyo dowladba aan siin doonno haddii ilaahayno waxaan ka rajaynayaa ganacsatada guud ahaan puntland gaar ahaan ganacsatada boosaaso iyo waxgaradka kaleba in gacanta la isugula tago waddadan oo ku soo aaday wakhti xasaasi ah colaysyo dhaqaaloo fara badan ay jiraan marka waxaa la rabaa inaa ahmiyad gaara siisaan insha allah tabar waxay tahay oo dhanba waan isugu geyn doonnaa waxaan rajaynaynaa sida beeldaajuhu sheegay birri wixii loo gaaraba mashruucan wuu bilowday ma aha dhagaxdhig maalin uun hawl la qaban doona ma aha waa hawl runtii dadkuna diyaar u yahay dadka degaanka diyaar u yihiin dowladdu diyaar u tahay danteennana ay ku wada jirto oo ay noqotay mid lama huraan ah wakhti adag waxaa loogu soo beegay waa laga fursan waayey xilligan waxaan rajaynayaa dadka codkayga maqlaya gudo iyo dibadba inay mashruucan il gaar ku fiiriyaan maxaa yeelay ahmiyadda uu leeyahay marxaladdan ahmiyadda amni baa ugu weyn oo culayskii calmiskaad naga soo qabsaday aad ogtihiin sababta ugu weyn oo xilligan oo duruufaha badan jiraan in shaqadaa loo qabto saldhig u ah waxa waaye muhiimadda gaarka ay leedahay amni waddooyinka kale aan dhisanaynay intooda badan ahmiyad dhaqaalay lahaayeen inta badan laakiin waddadan waxaa u dheer dhaqaalaha iyo bulshada waxaa u dheer ahmiyad amni baa u dheer